Xildhibaano iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug ayaa kulan is-xogwaraysi ah la yeeshay bulshada degmada Xardheere ee gobolka Mudug. Kulankan ayaa diiradda lagu saaray wada shaqaynta dowladda iyo shacabka degmada Xardheere. Guddoomiyaha degmada Xardheere ee gobolka Mudug Caseer Ibrahim Mataan ayaa ugu horeyn munaasabada ka jeediyay hadal uu kaga hadlayay ujeedada kulankan oo maamulka degmadu ay soo qaban qaabiyeen.
ilaahay baa ku mahadsan fursadda aan u helay inaan reer xaradheere hoggaan u noqdo aanan ugu shaqeeyo sida ugu wanaagsan wasiir waxaan kaaga mahad celinaynaa adigana sida wanaagsan ee bulshada reer xaradheere aad ula shaqaysay dhagax dhignay iskuulkii sunlug primary and secondary run ahaantii iskuulka waa meelaha noogu adag ee baahi ay ka jirto run ahaantii wasiir waxaan kaa rajaynaynaa macallimiinta iskuulka ee waa baahida labaad oo aan qabno markii dhisme laga tago macallimiintoo aad noogu yar iyo mushaarkoodoo qaybo ka mida macallimiinta aysan qaadanin mas-uuliyiinta iyo ummadaha kale ee reer xaradheere ayaguna waxaan leenahay magaaladiinnii waxay inkaga baahan tahay taladiinna iyo xoolihiinna iyo xooggiinnaba Ee, inaan tanna xasuusataan noo timaadaan magaalada wixii aad ka qaban kartaan ka qabataanna waa idinka rajaynaynaa magaalada xaradheere loorka bariiska ah wuxuu kusoo gaaraa toddoba doolar oo lacaga uu gaariga ku keenaa waad garan kartaan xajmiga culayseed ee bulshadan haysta haddana bulshada mooralkooda iyo quruxdooda iyo sida ay gacmaha isku haystaan dee waaba iska gobonimo oo gaajadu waxba nagama tarto dhanka kale qaar ka mid a mas-uuliyiintii ka socday dowlad goboleedka galmudug ee kulankan ka qayb galay ayaa iyaguna ka hadlay ahamiyadda uu u leeyahay kulankan ay la yeesheen bulshada degmada xaradheere qodobkana ku xiga waxaa waay in maaragtaa meeshii ardaygaas uu wax ku baranayo la dhiso oo sida hadda aad aragteen maalinta dhoweyd oo hadalka aan ahayd oo aan dhagax dhigaynay iskoolka qorshaha iyo dhagax dhiggaas wuxuu ahaa in arday ardayda meel u qalanto ay fadhiistaan inay helaan waxaan rajaynayaa waalidka halkan joogo iyo dadka maaragtaa mas-uuliyiinta halkan fadhiyo reer xardheere inay ayagana xil iska saaraan ubadkooda waxbarashada la siinaayo ubadkooda markay iskoolka ka yimaadaan inay guriga ay maaragtaa ilmihii ku kontaroolaan si ilmihii waxbarashadooda tayo u yeelato oo ilmihii ay u noqdaan ilmo iskoolkii ka yimid ayaga wacyi gashan casharadooda soo qaatay guriga markay yimaadaanna casharadii akhriyey wixii maaragta casharadii kucays ahaa
sida arrimaha bulshada oo ah biyo iyo koronto magaalada way way leedahay laakiin weli way yar yihiin intii la rabay ma gaarsiisna in la dhammaystiro waa waxa koowaad ee prioritiga ah ee la qabanayo waxbarashadii iskuulkii waa tagnay wasaaraddii waxbarashada iyo hidaaya tacliinta sare waa la dhagax dhigay mas-uuliyiintan ka tirsan maamulka galmudug oo muddooyinkii dambe ku sugnaa degmada xardheere ee gobolka mudug ayaa kulamo kala duwan la lahaa maamulka iyo bulshada degmada xardheere